gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed ayaa xarigga ka jaray wadada hormuud oo ay dhistay shirkada isgaarsiinta ee hormuud munaasabada xarig jarka ayaa waxaa ka qayb galay guddiga ganacsatada suuqa injineero iyo mas-uuliyiin ka tirsan shirkada dhistay wadada aadan ibraahim axmed madaxa howlgelinta shirkada buruuj ayaa ka warbixiyey dhismaha wadadan iskooykaa keenay goobtan furitaankan wadada cusub ee shirkada hormuud ay qaybta lixaad leh ka qaadatay aniga oo ku hadlaya magaca shirkadda buruuj kismaayo ee obrethonka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in aan ka qayb qaadanno waddo aan dhismaheedu annagu lahayn oo ay maalgelinaysa shirkadda buruuj oo uu ka soo shaqeeyey inta badan sida aan jeclahay gudoomiyaha degmada kismaayo intaa kadib waxaan ka tegey marka hore inaan marka hore aan hambaliyeeyo dad kasoo qaybgalayaasha ugu horreeya gudoomiyaha degmada gudoomiya ku-xigeenada nabadoonnada iyo dhammaan shaqaalaha shirkadaha buruuj iyo hormuud intaa kadib waxaan jeclaan lahaa waddadan inaan ka sheekeeyo waxyar intii badneed waxaa ka sheekeeyey ninka lahada gudoomiyihii madaxa shirkadda hormuud waddadan sida ay dadku ismaayo u yaqaaneen waxay ahayd wadda biyo fariisiya oo inta badan biyaha fariistaan maantana waa aragtaan sida xaaladeedu yahay roobkii da'ayay baa muujiyey waxay tahay marka waxaan rajaynaynaa waddooyin kalena inaan dhisi doonno haddii ilaha idmo qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay munaasabadda xarig jarka ayaa bogaadiyey waddadan ay dhistay shirkadda hormuud waddadan runtii waxaa lagu qabay dhibaato fara badan oo bulshada halkan isticmaalaysa iyo xaafadaha halkan deggan waxay ahayd xilliyada roobka gaar ahaan markii uu roob do'o meel maritaankeedu uu aad iyo aad u adag yahay sidaa daraaddeed shirkaddu iyadoo ka duulaysa baahiyaha meeshaa ka muuqda iyo dhibaatada waddadan ay ku qabtaa bulshadu iyadoo ka duulaysa codsi ka yimid dowladda hoose ee degmada kismaayo kismaayo oo loo soo gudbiyey shirkadda hormuud telecom oo lagaga codsanhayo in ay bulshadooda wax ku soo celiyaan waxna ka qabtaan isu socodka gaadiidka iyo jidadka hagaajintooda waxay go'aansatay shirkaddu inay waddadaas wax kastoo ku baxa ay mas-uuliyaddeeda qaadato alxamdulilah ilaahi subxana watacaala arrintaa uu nagu guuleeyey shirkadduna way ka soo jawaabtay codsigaas oo waxay kaga jawaabtay inay u damqato dadkeeda iyo bulshadeeda iyo dadka ay ka dhex shaqaysanayso halkan waad garanaysaan ebel siday ahaan jirtay iyo dhibaatada lagu qabay iyo hooshii ebel halkan taallay waad garanaysaan maantana waad aragtaan wanaagga iyo quraxda iyo waxa ka muuqda gacmahooda jir bay wax ku gooyaan in la wada shaqeeyo dowladda ganacsatada muxuaha shirkadaha in la wada shaqeeyo oo laga wada shaqeeyo muxuu ahay wanaagga iyo iyo iyo horumarinta dalka waa wax aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad baan hormuud ugu mahad celinaynaa hawshaa iyada iyo qaybaheeda kala duwan hormuud qaybaheeda kala duwan oo idil hadday buruuj tahay hadday shirkadda tahay aad iyo aad baan hawshaa ugu bogaadinaynaa hawshaa wanaagsan oo sharafta badan oo ay qabatay oo maanta la xarig jaraya shirkadaha kalena waxaan leenahay sidaasoo kale waa inay ku daydaan waa in waddanka horumarkiisa laga shaqeeyo waa inaan gacmaha iswada qabsanna waxtarka iyo wanaagga aan isku kaalmaysanna cumar cabdulaahi maxamed gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada ayaa u mahad celiyey shirkadda hormuud waxaan u mahad celinayaa shirkadda hormuud madaxdeeda iyo maamulayaasheeda gaar ahaan tiimka reer kismaayood oo ka soo jawaabay codsigii quruxda badnaa oo aannu ku codsayna inay waddadan dhisaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin guud ahaan shirkadda u mahad celinaynaa waxaynu ku noolnahay magaalada kismaayo waxaynu u baahan tahay horumar cid alla iyo ciddii horumar ka qayb qaadatana sidaan iyo si lamid ugu mahad celinaynaa waddadan oo horey u ahayd goob ay biyuhu fadhiistaan xilliyada roobka ayaa hadda loo dhisay si qurux badan waxayna door muhiim ah ka qaadan doontaa hagaajinta bilicda magaalada iyo fududeynta isu socodka bulshada